sabuuraddii boqol soddon iyo sagaalaad rabbiyow waad i baadhay oo waad soo ogaatay waad og tahay fadhiisashadayda iyo sarakiciddayda oo fikirkaygana meel fog baad ka garataa socodkayga iyo seexashadaydaba waad baadhaa oo jidadkayga oo dhanna waad wada taqaan waayo rabbiyow eray aanad aqoonu carabkayga kuma jiro laakiinse adigu waad wada og tahay adigu hor iyo dibba waad iga xidhay oo gacantaadaad isaartay aqoontaas oo kale aad iyo aad bay iigu yaab badan tahay waa wax sare oo anigu ma aan gaari karo bal xaggee baan ruuxaaga ka tagaa xaggee baanse wejigaaga uga cararaa haddaan samada koro halkaasaad joogtaa haddaan sariirtayda shi'ool dhex dhigtona bal eeg halkaasna waad joogtaa haddaan qaato baalasha subaxda iyo haddaan dego badda darafyadeeda ugu shisheeyaba xataa halkaas gacantaada ayaa i hoggaabin doonta oo midigtaada ayaa i soo qaban doonta haddaan idhaahdo hubaal gudcurka i qarin doona oo iftiinka igu wareegsanu habeennimuu noqon doonaa xataa gudcurku igama kaa qariyo laakiinse habeenku wuxuu u iftiimaa sida maalinta oo kale gudcurka iyo iftiinku waa isugu kaa mid waayo keliyahayga adigaa sameeyey oo adigaa igu daboolay maxalkii hooyaday waan kugu mahadnaqi doonaa waayo waxaa la ii sameeyey si cabsi iyo yaab badan shuqulladaadu waa yaab badan yihiin oo naftayduna taas aad bay u taqaan lafahaygu kaama qarsoonayn markii laygu sameeyey qarsoodiga oo farsamada yaabka leh laygu sameeyey dhulka meesha ugu hoosaysa indhahaagu way i arkeen markaan uurjiifka ahaa oo xubnahaygu kitaabkaagay ku wada qornaayeen kuwaas oo maalin ka maalin la qabanqaabiyey intaan midkoodna jirin ka hor ilaahow fikraddaadu ila qiimo badanaa oo tiro badanaa haddaan tiriyo way ka sii tiro badan yihiin ciidda oo markaan tooso weli adigaan kula joogaa ilaahow hubaal waxaad layn doontaa kuwa sharka leh haddaba iga taga raggiinna dhigyo cabyada ahow waayo iyagu si xun ayay wax kaaga sheegaan oo cadaawayaashaaduna micno la'aan bay magacaaga ku soo qaadqaadaan rabbiyow sow ma aan nebci kuwa ku neceb oo sow kama aan murugaysni kuwa kugu kaca nacayb dhan ayaan ku necbahay iyaga oo waxaan iyaga u haystaa cadaawayaashayda ilaahow ibaar oo qalbigayga garo itijaabi oo fikraddayda ogow oo bal fiidi inuu jid xumaan ahu igu jiro iyo in kale oo igu hoggaami jidka weligiis ah